awqaadda qaarkeed kuwa labsi ka imanaya ama ihaam haddii loo isticmaalaa jirta khaasatan beryihii dambe saa daraaddeed buu qadama horreysiiye uu mudnaanta siiyey alkhadiibu khadiib an yaquula raawigu inuu yidhaaho wixi uu sheekhiisa ka maqlay samic taasita koobaad kaba dhigay id cilee laa yaqbalu waayo sababtuna waxa weeye laa yaqbalu lafdigan samictu ma aqbalayo atawiila tawiil oo xadisan igateedaa tawiil galay oo dee culimadu waa say u badan yihiin oo ay leeyihiin abuhur xasan albasri abuhur wax kama maqal walow soo gaadhay dee axaadiisna waxay arkeen iyaday kuga sugan tahay ama asaaniid xadasana abu hurayrata qodooyinkooda aan samaaca sugayn laba xaalo laba mid bay yidhaah barkood dee waa khaba bay leeyihiin oo markaa ma aha tan oo dee kuwana aan samaaciisa sugin kuwana waxay ku awlaan halkan xadasana dee abu hurayrata waa xadasa dee waxa weeyaan ahlalbasra ama xadasa ahla beledina oo waa nooc ta'wiil ama majaaz ahaan oo beledka iyagii ayuu dadkiisii uga warramay xadasana ibnu cabbaasna taasay uguma fasireen oo bal markaasaa yidhi oo waxay dee uga nadeer dhigeen xadiiskii saxiixa muslim kuma sugnaa mas labada saxiixba haddaanu kuma sugnayn ee dajaal markaa uu madiine kusoo dhawaado ee dee waana laga celin doonaaye uu nin u bixi doono dadka dhulka markaasi ugu mudnaada uu bixi doono oo markaas uu ku odhan doono waxaa tahayba aladii xadaana rasuul llahi sala allahu alay wasalam waa kii rasuulka ilahi noogaba warramay isaguna waa nin mutaakhira oo aad iyo aad u dambeeyey rasuulka ilaahina laftigiisii kamuu maqlin dee waa ummadiisu uga warramay isaguna uu kaba mid yahay waana axaadiistiisii soo gaadhay oo kale taasay ugaba nadiirigan sitaa kuma awolay balla dee haddii aan markaas iska dhigno dee wax daliiloo hayana maaha sida macmar ibnu rashid iyo halka lagaba soo naqliyay imaamka macruufka ay dee ka dhigeen ba dee muslim muslimna way kuma taallaa meesha ee dee cibaaraa ku taala balaqana iyo waxyaalo saase waa qadar minkuba oo layda markaa qadarda ilaa waktigaasu gaadhaya uu noor yahay oo kale bal haddaan waxyaalaha geesiisagama dhigno dee xadasana dad isagii samaacu laftigiisii ka maqlan aha dee wa xadasa ummatahu wa huwa minhum markaasan oo kale ay kuma fasireen ua markaa taawiilkaasa ay gelaya laakiin samictu taawiil kuma gelayo xadasani ijaasay barkood isagama isticmaaleen waxii mushaafahaad markaasana ma gelayo saa daraaddeed baa in samictu taawiil aqbalan kuwa kalena waxyaala iman karaan ama isticmaal baa wax ku kaas yeelay ama se taawiil baa geli kara macno tajawid baa meesha iman kara saa daraaddeed bay iyada ugu mudan tahay buu leeyahay wa bacdaha dabadeedna samictu dabadeed xadasana ama xadasani labada xaalaba waa laba banaan marka dambe tafriicaadka aan gaana ama qaybaha dambe qiraaaduna way noo dhameeyaan kolley waxyaala arki doono oo xadasanaa markay mudan tahay iyo xadasanii markay iyaduna ku haboon tahay waana istixsaanme wax laazima maaha teebaa fiican ama teebaa dee xaaladaa ku munaasiba teebaa si xaaladan ku munaasiba laakiin labaduba de waa taa loo isticmaalayo sheekha wixii laga maqlay wabacda daa xadasanaa dabadeedna akbaranaa akbaranii ayaa hadlay iyadna ama akbaranaa yidhaha ama akbaranii yidhaha labada xaalana haddii ala yidhaha iyadna mudnaashay kala yeelan doonaan oo mudnaasho un ah laakiin wax laazima aan ahayn mid kastaba takale halkeed waa loo isticmaali karo akbaranaa amase uu yidhaha akbaranii bal taasba weeye wuxuu yihi sheekhu cibaaradan eeg wahwa wahwadu waa akbaranaadan oo la isticmaalaa wahuwa kairu waa badan yihi maxay loo isticmaalo waa asamaac min lafdi sheekh waayo waxay noo dambaysaa hadii alla ilahi insha allahu tacaala qiraa'ada markan gaadnana culimada intoodaba ama in badan oo culimada kaa mid ah markii dambena isticmaalkii iskagaba sugnaadaad moodaa inuu ayuu isticmaaleen akhbaranaa wixii sheekha lagu dul aqriyey ayuu isticmaaleen taas baa inoo dambaysa haddii alla idhaaho muslim oo kale kitaabkiisa inuu kollay sheekhyadiisa markay cibaaradu dhacdo ee waa cibaaradii keenaysa o isaga waa dadka labada wej kala farqiya xadasanaa iyo akhbaranaa kala farqiya tari baa meeshaasi keenahayn bal markaa haddaba wuxuu le iyadoo taasi noo dambayso in akhbaranaa la isticmaalo ujeedintu waa taa sheega cibaarada wahuwa macnaa isticmaalka akhbaranaa ee loo isticmaalo wixii sheekha laga maqlay ee looba ana arrintu ahaydba wixii lagu dul aqriyey kasirin isnama yara waa badan yahay weliba dee tani waa marka istilaaxa sugnaadee qarnigaa koobaad ime qarnigii labaad iyo kii saddexaad intiisii hore iyan hagaag isticmaalka u jegin isticmaalkan kale waaba waxa weeyaan waa badan yahayba oo waaba kan eeg muxuu yihi wayaziidu yaziid yaziidku sidaan soo sheego ima macruufa oo yazid ibnu haarun la yidhaha magaalada waasif la yidhaha imaamkeediiyo sheekeedii kolley waa nin aad iyo aad u kolley dee caalim macruufa xaafidna ahaa aymadna ay u tegeen iyo raggii waaweynaa iyagoo dee cilmi kaba dalbayo dadkeen loo ruxeeyay in badan bu ahaa alaa kale waxay naga tusisay mansiladiisa oo kale waktiyadii uu goostay ma'muun dadka inuu ku xambaaro khalqa alqur'aan oo ku xambaaro wuxuu sugayo kollay uu dhibdhigay bal inta isaga iyo raggaasi ay dhimanayaan oo kale yaziid oo kale de waa nin taas wuxuu lahaana hadduu khilaaf kaba keeno meeshii kale sham iyo waxyaalo ayaa yar iman doona marka waa u kaadinayay bal intii isagu uu dhimanayay dee nin da-ana wa ahaa waa isagoo ilaalinayay yaziido markaa laa yidhaaha markaas ama ma yidhaaho hadhow dee dad badani ayaama qowlkiisii dee la raaco kii buraadkiisii uu doonayay siisii ugu fuli waayo waa manziladii u cilmi iyo imaamnimadiin kulaasti magaalada mayhan wala dee ciraaq ay wada joogeenba haddana yaziid baa isticmaalay buu leeyahy isticmalahu iyaba hayru waaxidin mid wax ka badan sharaxay dad badani idinku magacaaban yihiin bale raga sharaxa waxaa kaba mida ninay isku beled ahaayeen oo hussein ibnu bashiir la yidhaaho cabdirazaaq oo kale oo isagana xataa ay culimada qaar yidhaahaanba cabdirazaaq haddii kutubtiisa aad kuba aragta isagoo sheekadiisa wax ka soo naqlinaya xadahana waa khada kaakin isagoo akbarana buu isticmaalaa wala la arko in yaroo axmed iyo ayla joogan yaxya ibnu maciin iyo oo iyagu taa dooranayeen wuxuu sheekadiisa ka maqlay inuu xadahana isticmaalo yani in laga yaabo muraacatan lahum inuu iyagu taa uga sameeyey hadalka sahanka hooseba inooguma sugaan ma sharaxa inooguma sugan laakiin isaguna taasba ragga waxa weeyaan iyaguna aad u isticmaalay waxaa kamid ah sheekadooda waxay ka maqanaysa xaq ibnu rahaweyn xaq ibnu rahaweyn xaq ibnu xajar iyadoo dee uu bukhaari sheekhyadiisa kaba mid yahay cibaaradiisana dee horta lagu yaqaanaana akhbarana inuu isticmaalo ay tahay marka uu isagu sheekadiisa wax ka soo maqlayo wixii uu kaba maqlay xaq ibnu xajar in badan baa marka ilaa shan isxaaq iyabaa dee jira oo bal intooda badan isxaaq ibnu ibraahim oo sheekada bukhaari oo kolkal iskeli kara bukhaarina xadahani isxaaq un uu odhanayo ama xadahana isxaaq oonu raacin intii oo waa noocay ku tiriyaan ama dee muhmalka ay yidhaahaan oo mubham maaha ninkan waa magacaaban yahayeen laakiin waxay qayrkii ka soocayaa la raacin oo waa muhmalka noocay yidhaahaan haddaba markay saas oo kale istibaah yimaado ee shuraaxda kitaabka sharaxdayna ay isku khilaafaan bal shuraaxduna raggii hore kitaabka iyaguna soo dambiyey ay bal isku khilaafaan kani waa isxaaq he waa fulaan iyo waa fulaan ay yidhaahaan umuuro u adeegsado xaafid ibnu xajar oo xagga tacyiinka u adeegsado waxaa kaba mida sheekada oo hadduu akhbarana yidhaaha wuxuu ku fasiraa in badan ninkani waa isxaaq ibnu rahawey marka laakiin isaga maxaa ka dhaca meelo qaarkood inuu yidhaha kitaabkiisa kaba mid ah aslan ma odhanaya ma laa yaqulu qad isagoo xadahanii maba yidhaaho akhbaranii mooye walow dee taasi aad moodo inay aqlabi tahay oo ama maan arag dee kitaabkiisa laakiin kollay dee bacd alculamaa ama su-aale aan lahaan barkood kala soo jawaabayo deesa ilaaheenba waa dee way badan tahay una meelo qaarkood waa ishkaalaad kitaabka fulfubaani igu yimi aniga taas bay in waa isticmaalataa laakiin xaafid maxadir baad arkaysaa kolkol isagoo saa cibaaradaa kaba cabiray haddana meel kale oo kitaabkan kaba mid ah isagoo le iyadoo meesha weliba xadahani ay taalo isxaaqani waa ina ibrahim ina rahaweyn waayo ibraahimyada waa la wadaagsaday oo kolkol baa de markaa xaafid arrintaas kale waxay warbaaned wax la arkaana majmuucadan inan kaba ururiyo dee markay ama si kale isaga akrisanaya soo maraysa ay yar taqyiidinayay oo meelihii xaafide uu hadalladan ku yidhi iyo haddana meelaha qaarkood uu ku fasiray meeshii isxaaq ibnu raawe iyadoo xadahani taale inay akhbarani ool oo dhici karta dee ah hadaladii u lahaa u lahaa asal ahaan maba isticmaalo wax kaba hor imanaya iyo walow bugaa kala daadsan aan ku qorqoray oo kolka bugayda waan kuma qorayay hadda waxa la arkaa majmuucadan inan ururiyey oo ah iyadoo dee xaq muxajarun marka la eego kalaamkiisa isyar weydoarta ama iskhilaaf yar dhacdhacay xagga tacyiinka isxaaq uu markaas in badanna wuxuu adeegsadaa laakin waa taas macnuna waxa weeyaan un bal aqlan halkana way nooguma sugantay inuu taa isticmaalo laakin de cibaaro xasrikeeniisuba kuma sugnayne waxa weeye inta badan isna wax kalama isticmaalo akhbarana marka ragga caynkaasi halkan inoogu sugan haddaad meelun kuba aragtay iyagoo akhbarana isticmaalay ha u qaadan min iqraa cala sakiyiin waayo isticmaalkoodii baaba san ah marka wa yaziidu yaziid isticmalahu waa isticmaalay isaga iyago kayr waaxidin midka wax ka badan oo rag ka caduda dee sharaxba kugu sugan intaasna way ka badnaan karaane lima wixii qad xamalahu uu yaziid isticmaalayo dee gayru waaxid kula min lafti sheekhi sheekhiisa laftigii uu kaba xambaaray taas buu isticmaalay wa bacdahu haddaba in akbaranaada dabadiina tala waa ta'kiid baa nidhi waxa raacay anba'na naba'na waqulila ama waqalala laba iyo labada dambiba fadhay nadmi aan hayaa waqulila baa ku dambisan nuskada farxulbaaqina sana xarakaysantay bal aad moodo hadalka sharaxina uu saa kaba yar muuqan yahay qallala baa xarakaysan ama hadalkiina si usoo dhigtay mafcuulbihii isagoo raaciyey uu taa kaba yar muuqdo haddaan idhaahno waqallalanay mustalaax baa yidhi isticmaalkiisu waa yar yahay oo waa yareeye weye maqulila hadii la yidhaha waa la yareeyeyna dhib ma laha walow dee dhici kartay inay ceeb ay ku timaado xaggan kaafiyada tala iyo quliladan xarafka isa u dhameeya xarafka kuxiga xarakada iskalaabsantay kale ay ceeb noqoto xagna shecir ahaan وqwlh qاla lna وnaحوha kaqwlihi xadaثna lakina marka wuxu uhi sheku raximah الlahu taعaalى weli alfaadii buu inoo wadaa loo isticmaalayay marka sheeka cibaaradiisa laga maqlo maraatib ha lahaadeen be وaqwluhu markaa raawiga dhaho imaka raawiga u celi bamiirahan raawiga qowlkiisii odhanayay qaala lana fulan isagoo sheekiisi wax ka soo noqonaya cibaaradun isticmaalaya qaala lana hebel baa saa nagu yidhi iyo wanaxwa wixii lam yasee dakara lana iyo ka qowlihi wuxun baabay lamidtae qowlkiisii odhanayay xadaana xadaana u odhanayay bay lamidtoo iyadna itisaal bay keenaysaa samacna way keenaysaa laakinaha laakiin taasi ha la mid ahaatabee algaalibu sida badan culimadu markay qaala lana isticmaalayaan waxa u badan isticmaalaha isticmaalkeeda weeye la isticmaalo mudaakaratan ay fii xaali mudaakara ama fii maa xumila fi lmudaakara wixii lagu xamala ama dee xumila fi lmudaakara wixii lagu xambaaray mudaakaro in loo isticmaalo oo macnaa waxa weya walow qaala lana ay xadasanaa la mid tahay oo hadalkii luqa ahaan haddaan idhaahno ee xadasanii iyo qaala lii waa isla mid unoo waxbay inoo wada keenayaan culimadana ay marka haddaan tajliis meesha jirin xadasanii ay la mid tahay haddana waxa iyaga agtooda u badan buu leeyahay in loo isticmaalo mudaakaro wixii lagu taxamuray mudaakaradu waxay ka dhigan tahay waxaan filayaa inaynu kutubtii horena kuba soo aragnay iskaal agteedna aanu jirin be laakiin waa isxusuusinaya min baabi tanbiihe imaka dersigan oo kale aan soo diyaarsaday idinkii waa kan waa dersiga caynkan iyo dersi dee lagu talagalay oo isticdaad jiro oo wixii layska soo humsaday laakiin kulan message lagu kulmay uun oo dadku wixii dee hadiyo goor markii majaalista cilmiga laguma kulmo sheeko kaloo adduunye bay geli jireen sheekadoodii cilmi bay gelayeen geed kalena waa umuuraha ruuxa ugu kaalmayn jiray wixii uu korka ka hayay ama uu maqashiisnaa inuu u sugnaado waa mudaakarada ayay ahayd oo waxaabay odhan jireen xifdi habeen dhan aad wax xafidayso ama habeeno mudaakare habeen baaba kaaga nafci badan khaasatan dee ruux cilmila haddii oo masaa'ibta ay isla mudaakaraonaysaan dee halkay u mudaakaran jireenna loo mudaakaroonayo masjidka marka laguma kulmo ayaaba dhici karta axaadiistii lasoo akristay iyo wixii la maqlay iyo riwaayo wixii loo lahaa ayaa wax layska weydiinaya ee weydiintii baa meeshii maxaa iman kolkolbe ninku inuu sanadkii sii sheego oo dee can fulan xadasanaa fulan fi kada uu yidhaaho cashar uu soo diyaariye maaha kolkol waxaa dhici karta laftigii inaanu ilaalin uu macno kuba wariyo dee macnihii laakiin waa kii haddaba haddii sheekii aada uga maqashay iyadoonay dersi dhexdii ahayd ee laakiin mudaakaro ay tahay dee axaadiis iyo riwaayaad oo kale taasi kolley way kala yar hooseeyaan dersi waa wax lagu talagaloo la bandiyoo la humsaday oo marka horaa lagusii talagalay laba labada dhinac baa lagu talagalay kanise waa xaaladan iska simi un markii la kulmay ee cilmigii la isweydiinayey iyo waxyaalihii riwaayo loo lahaa marka taas oo kale way hooseysaa xataa culimada qaar ayaa diidi jiray wixii mudaakaro lagaga maqlay in laga wariyo waayo laftigiiba xataa lama dabdin oo hagaag looma humsan wixii mudaakaro lagaga maqlay in laga wariyay culimada qaar diidi jireen taa waxay leetahay in badan oo isticmaaleen si ay taa u tilmaanto wixii saasoo kale mudaakaro lagu kala maqlay in aanay odhan xadasana ama samictu ay dhahaan qaala lana filan oo waa xaalo mudaakara bukhaarina meelo way dhacdaa culimada qaarna saasay ku xambaareen waxaa la arkaa nin kalea saas inuu inoo dambeeyo laakiin kolley marka la tatabucay meel u qaala lana yidhi isagoo kutubtiisa kale xadatana yidhina way meesha taal bal adigu bukhaari gaar ahaantiisa ee kalaam gaara ayaaba kuba sugan kolley hamishkana wax yar baa kagaba sugan haddii ala idhaaho oo safxada dambe hamishkay wax yar kagaba sugan yihin laakiin balkaasi waxa u yar baahantun tatabuc iyo waxyaalo de culimaduna barkoodii waa mudaakaro iyo bal markaa umuuro taas oo kaleo kolkol mudaakara xadatani meeshadii isticmaalayna waa lahaya bal qaala lana mudaakara u badan in loo isticmaalay intaa wey lakin yani xadatanaa lamid ah ka algaalibu isticmaalaha mudaakara wa duunaha qaala lanada waxa ka hooseeya oo martaba ahaan qaala oo ilaa mujaararatin macnaa xarfu jar iyo ismu majruur oo la socda aanay jirin oo mujaararadu waa laba ra-ood horta abaydinta loo caadi macnaha mujaararadu waxa weeyaan bigayri dikri jaari walmajruur iyadoon xarfu jarna la sheegin ism majruura la sheegin oo ka hore maxay ahayd qaala lana taas bay ahayd oo dee laamtuna damiirkan daraaddeed un baaba dee lahu iyo lana iyo markay timaado loo fadxiyeye waa laamtii jaarada ahayd aduna waa ismi majruura oo halkaa xarfu jar iyo ismi majruura ayaa qaalada la socday oo bal markaas laakiin waa iyadoo qaalo keliya la isticmaalo oo wax noocaasoo la socday aanu jirina qaala uu yidhi un laakiin markaa taas buu leeyahay in hore inu tajliiskii wuxuugu soo aragnay ama halkii cadcadadee wahya qaaladaa keliyii cala samaaci maxmuulatun cala samaaci waxay ku xambaaran tahay maqal wax la kala maqlay oo ninkani uu sheeka kaba maqlay isawaa goorma in yidra haddii la ogaado alluqiyu la kulan ninkani uu kakalo la kulmo cagta wixii loo eegayey ama loo shardiyaya loo shardi marka haddii uu ninkan ninkan kale la kulmay dee shardigii labaadaynu soo marrayna waa jiraya tajliisna uu ka fayoyuu ka nabadgafsan yahay qaaladana waxa lagu xambaaraya un samaacde welibana wuxuu leeyahy laasiyama waxa weliba si khaas ahaan oo waxa weliba aada loogu sii xambaaraya qaaladan samaa man shaksigii carafuuhu kollay wasanku si ugu koonsamana ra-du way shagan tahay dhib ma lahana dee carafuuhu min atacriif maaha ee waa carafa oo bimacnaa carafo una oo facarafa bacdun wa acrada can bacdin oo kas bal markaa waxa weeye oo dee ra-dina ay shagan tahay waxa weeye uu nootaa qur-aan kaba dhacday oo u gartayna u aqoonsaday una iyadna ay ahayd inay ahaynba cid buu dee wixii u sheegay oo u garansiiyey ama uu tacriifiyey haddaba ninkii ay ku yaqaaneen imaka markaan iska dee laqbaysanayna ra-da haddaan doona shadkaan iskala tuuranaynaay man carafuhu ninkii ay ku ogaayeen filmubiyi fi maamada wixii tegey oo macnaa isticmaalaadkiisii dee ay kuma yaqaaneen alla yaquula inaanu odhano daa laftigan qaala bigayri maa samica wixii uu maqlay waxaan ahayn minhu sheekiisa uu kaba maqlay ka xajaajin sida xajaajkaas almasisiba weeyaane asheku raximah llahu tacaala beydkana wuxuu inooguba sheegayaa qaalana inay qaalo lana ay la mid tahay iyadoo deetaasi ay jirto oo kolay laftigan eeg waa lafti ixtimaalu ku sugayo sida qaala lana meesha ay inuu ruuxa uu ka maqlay ay u keenaysay qaala ma keenayso qaala uu yihi oo nin dee aanay daan saaran baabad qaalo odhan kartaa nin aanay soo gaadhin baad qaala fulan odhan kartaa iyada taasi meeshii waxaa jira ee imaka ixtimaalun weeyaane ixtimaal jaanib inaanu ka maqallo way taalaaye laakiin wuxuu leeyahay intaasi samaac bay ku xambaaran tahay marka shardigii mucancankaynu kuma soo marray la eego oo ah raawigani inuu tajliis ka nabad galay labadoodna aysa soo gaadheen ama ay kulmeen ba si halkaa aynu kuma soo marray dee taa shardinteeda wixii alfaadeen sariix ku ahayd markaa maqal la kala maqlayba si intaa loo shardiya aynu soo marray marka weliba wuxuu leeyahay waxa arrintu ay aad halkan qaalada loogu sii xambaarayaa samaaci oo xadasani lagala mid dhigayaa culimada qolooyinka kamida ee lagu og yahay waxay sheekhyadooda ka maqleen inay qaalo isticmaalaan oo barhkood baa la og yahay wixii sheekhyadooda ay ka maqleen inay iyadoo hadda uu ka maqlay qaala fulanu uu yidhaaho oona wax kala raacin marka taas oo kale dee qaaladiisa waa la ictimaadsanaya isticmaalkiisiibaa ama taa idinkii taa lagu ogaa weliba khaas ahaan qaaladiisa waxa lagu xambaarayaa xadasani ayay laba mid tahay marka wuxuu noogaba dhigay xajaj ibnu maxamed alacwar almasisi oo kale ibnu jurayj kutubtiisa u wariyey isagaana raawigiisa ahaa la kulmay qaala ibnu jurayj un baanu lahaa culimadna si way ictimaadsaneen sibaa lagaga naqliyey sanadkuna sanad mutasila ayuu ahaa markaa ragga caynkaasee lagu yaqaano gaalada inuu isticmaalo keliya ee mujaradka wixii shakadiisa ka maqlay uu isticmaalo ha iyadaa dee asal ahaan waxaa lagu xambaaraya un xadahanii bay la mid tahay ama kii kale labadii shardi baaba dee aan eegayna ee unoo shardiyey laakiin wax buu raaciyo oo wuxuu ihi laakin walaakin laakin yamtanicu waxaan meesha aan ku jirin ama mumtanicoo reebsoon umuumuhu lafdigan qaala in fiisa loogu isticma loo isticmaalo ama loogu xambaaro inuu itisaal keenaya ama xadahanii uu la mid yahay oo caam lagaba dhigo dadkao dhan la yidhaaho qaalaba haddii la isticmaalo waxa weeye wuxuu keenaya un xadahanii buu laga mid yahay cumuumkiisa cinda alkhadiib waayo qolooyinka kale dee hadalkaa inoo soo naqliyey haddii labadaa shardi la helo waa lagu xambaaraya xadahanii buu la mid yahay alfaadii adaha ayunbuu kaba mid noqonaya oo ku jiraya bal dee ninkan weliba waa arrin gaara unbuu sii mudnaanayaa oo dee nadaro gaar unbuu sii yeelanaya hadib wuxuu leeyahay caam yaan lagaba dhigin cumuumkiisu waa mumtanice waxaa xukunkaa leh oo aan ku koobayna un ninkii lagu yaqaanay qaala inuu isticmaalo wixii shakadiisa ka maqlay ama dadka kale qaalada ixtimaal baa ku sugan oo markaa umuurahan alfaadan adahe wixii la maqlay loo isticmaalayo kalama mid dhigayno taas buu leeyo walaakin yamtanicu cumuumu cinda alkhadiibi waqasara wuxuu ku gaabiyey daaka xukumkaas uu ku gaabiyey imaka khadiib isagu oo khadiib xukumkaa wuxuu kuba gaabiyey oo xagga marka leega in samaac lagu xambaarayo ala ladii kii ishtahara shuuroobay bidal wasfigaas ah inuu u isticmaalo wixii qaala wixii uu sheekadiisa ka maqlay oo dhan kolley alfaadahan waxay la tahay waxa wey inan kuba sii laama inan laqbeeyo uun mooye ma jirtee alfaadii adihun baa inoo socotay sheekha marka wixii carabkiisa laga maqlay marka afar buu inoo horreysiiyey kuwan mudnaanta kale wuxuu inoo raaciyay halkana laba un baaba inoogu sugan af shanta bayd qaala lana iyo wixii lamida sida dakara lana iyo wixii iyada lamida iyo qaala ama dakara iyo waxa aan lahayn waxa weeye ama qaala oon wax xarfu jar iyo ismajuroo raacsani aanu jirin lana adigu aanay raacsanayn aanay raacsanayn marka labadoodaba wuxuu leeyahay waxa loo isticmaalayba iyadna ama ay noqonaysaa lagu markaa de itisaal ama samaac baa lagu xambaaraya alfaadii adahaynu soo marray bay inoogu biirayaan laakiin laba arrimood buu inoogu baraarujiyey midi waxa weeye qaala lana culimada waxa badan inay mudaakara u isticmaalaan mudaakarana dersi oo kale loogu talagalay lamid maaho la manzila maaha saasay daraaddeed bay culimada qaar wixii mudaakara laga maqlay hayga warinin oo ay u odhan jireenba taas waa mid waa qaala lanaada oo macnaa in xaaladaa la midacsado oo bal layska hubsado ayaa mudan weeye qaalo keliya oon waxba lahayn oo waxa la socdaa jirinna iyadana laba shardi buu dhigtay oo mid uu sheegay ka kalena dee aan iska garanayno waa inuu ruuxay tadriis ka nabadgeshan yahay soo gaadhayna ninkan wax ka waranaya ama uu la kulmay haddii labadaa shardi la helay canta loo shardiyo wixii lamidkaa iyo alfaadaha aan ku cadayn samaac ama ibtisaal aan ku cadayn aan sariix ku ahayn waxaan ku xambaaraynaa iyadna xadahanii bay kala minta samac ibtisaal baan ku xambaarayna samac sheekh uu ruuxan uu maqlay unbaan kuma xambaarayna weliba arrintu waxay noo sii adkaanaysaa haddii ninkan lagu yaqaano qaalo inuu isticmaalo wixii uu sheekadiisa ka maqlay qaalo keliya uu isticmaalo sida xajaaj ibnu moxamed alacwar oo kale laakiin khadiib baa wuxuu leeyahay san yaa caamnimadeeduu diidan yahayoo wasfigan aan qaala in samaacay ku xambaarnaato ha lagu koobo uun ninkii lagu yaqaanay sida xajaaj oo kale inuu qaalada u isticmaalo wixii uu sheekadiisa ka maqlay taa ku shuuroobay amaa ta kale lafdigu ma cadda ixtimaal weyn baa kuba sugan dee ruuxna isagoo ninkan aan horn ay udhaxayso u qaala fulan isticmaali karaa markaasaa daraaddeed yaan kuwaa hore lagala dhegeen khadibabkiisa intaa wa qawluhu haddaba raawiga qowlkiisii odhanayay qaala lana iyo wanaxwa wixii lamidi ka qawlihi qowlkiisii unbay la yihiin xajatana u odhanaya xagga inay alfaadii adaha ee samaaca loo isticmaalaya ay tahay laakinaha laakin waa lafdigan qaala lana algaalibu waxa badani isticmaalaha isticmaalkeeda mudaakara fi xaalati mudaakara mudaakara xaaladeeda wixii lagu kala maqlay loo isticmaalo ayaa badan wa duunaha qaala lana duunkeed waxaa adoo ka waabsan iyadna samaaca laguma xambaaree qaala oo bilaa mujaararatin macnaa mujaararo ama xarfujal iyo ismajruur la socda aanay jirin wahiya qaaladaasna keligiina mujaradkiina cala samaaci maxmuulatun cala samaaci maqal bay ku xambaaran tahay goorma in yidra haddii la ogaado alluqeeyo dee kolle waa naaibu faacil laakiin wasanka markan inku inshaadayno ma muuqanayso xarakadaasi oo dee iyadu way iska reebanaanaysaa iyo ta ka dambaysa fil mudiyi ee majruurka ahaydba meeladaaba kala ahaayeen laba ecraabood bay kala yeelanayeen oo kala duwanba in yudra luqeyo haddii la ogaado la kulan ninkan qaalada yidhi ninkan uu qaala wax kaga soo naqlanayo uu la kulmay ee welibana uu tadliisna aanu lagu aqoon oo uu ka baadbaadiy tadliis laasiyama weliba khaas ahaan iyo gaar ahaan man ruuxii carafuuhu ee waxaan leynahay ra-doodna dhib ma laha waa luqe ay ku yaqaaneen fi lmudiyi fi lmudiyida wuxuu wadaa iyana yadan cinda alinshaad xarakadeeda la muujin maaye fi lmudiyi ay fii ma mada wixii tegay ee zanamkii hore ahaa lagu yaqaanay allaa yaquula inaanu odran daad daadu waa qaalada keliya aanu odran bigayri ma samica oon u isticmaalin weeye bigayri ma samica wixii uu maqlay minhu sheekha uu ka maqlay waxaan ahayn aan u isticmaalin kaxajaajin oo xajaaj oo sheekhi isdaa ibnu jurays oo kale wixii uu ka maqlu qaala ibnu jurays un lahaa waana laga aqbalay waa la ictimaadsaday ninkii weliba gaar ahaan taa lagu yaqaanay ee qaala inuu isticmaalo wixii uu maqlay ee wax kale aan u isticmaalin lagu yaqaanay iyada taas asal ahaanba samaca lagu xambaarayaaba walaakin taasaaba jirtay yamtanico waxa mumtanica cumuumuhu cumuumkiisa in qaaladan waxa weeye laga dhigo waxa weeye wax caama oo guud ahaanba hadday dadku isticmaalaan samaac lagu xambaaro cumuumkiisaasi waa mumtanic cinda alkhadiib khadiib afkiis oo isagu wuxuu leeyahay ninkii caadadiisa lagu yaqaanay inuu qaalada u isticmaalo wixii uu sheekhiisa ka maqlay waa sax samaaca lagu xambaaro laakiin ninkii aan taa lagu aqoon oo wax taa ku suuroobay aanu ahayn emayaan iyada laga dhigin inaynu hello u mooyaane ina ixtimaal kalena uu jiraayo samaac yaan lagu xambaarinba cumuumuhu cinda alkhadiibi waqasara waanu gaabiyey khadiib daaka xukumkaas oo ah in qaaladan samaac lagu xambaarayo ala ladii kiibuu ku koobay uu ku gaabiyey istahara shuuroobe bidal wasfigan ah wuxuu sheekadiisa ka maqlay intaa u isticmaalo athani alqira'atu cala sheekh kolley way daarta qira'a cala sheekhe laakiin abyaada hore ayaana wax ka aqriyaya intaa bal waktigii doonaa waana yar dheeraan doonaan umuurahaasi ka horaba ku tacalluqsan waxa ay tahay dee si aynaan inagu carabta iyo muslimiinta kale iyo waabay kuba badan tahay bale waxaa la arkaa dee horumarin agteena waa waxay aada uma isticmaalaan waanay kollay fuudoo casharkii cashar dheer baa lagu aqriyi karaa duruus badanna sheekhu uu iska daba keli karaa ina isaguma aqriyayo ma daalayo waa lagu dul aqriyaya uu dhegaysanayaan waxaa dhici karta dee in duruus badan laysdaba gelin karo inagu sidee waaba curfi ahaan ama caadi ahaan baynaan uba yeelan wuxun baaba sugnaa un dee sheekha carabkiisa inaan dhegaysano haddaba waxa weeyaan waa qiraa'adii sheekha lagu dul aqriyo waxay noqonaysaa kitaabkii xadiiskaa ka soo qaad isagii waa aamusan yahay laakiin waa baraarugsan yahay waanu dhegaysanayaa waana riwaayadiisii isaga waayo maha un diraayo waxay san u yeeli jireen oo dee diraayo haddii loo jeedo ninku macrifo leeyahay waxaanu sanadba u lahayn diraayadii waa looga qastaa ee riwaayay ahayd oo waa wuxuu riwaayo u leeyiye sanad inta badan dee taas baana aqrinta badan ay leeyihin intaas buu ayaamo yar ku aqriyay waa kitaab aanu sharxayn laga hadlayn la taabanahayn la eryayo uun oo arrintu ay tahin sanad ahaan si xadasanaa fulan ama akhbaranaa fulan loo idhaa wax kaloo looga qasayaa jirin ooba dhici karta markaa la idhaa ninba saddex cisho bukhaari ku dhameeyey ama saddex cishoa muslim laguma dhameeyo dee amtiladna ay macruuf tahay waxaa dhici karta bil keliya ayaaba dee intaasoo boqoloo mujalad baaba uu aqriyay ninkaas ama lagu dul aqriyo laga dhegaysto laga taxamulay waa umuurahay ku suurta geli karto haddaba qiraa'adii sheekha lagu dul aqriya isagoo dhegaysanaya ayaa wejkii labaad ee awjuuda taxamulkahayd waana ka labaad ee kan kusoo xiga bal ka hore miyuu la sinaanaya mise waa ka hooseeya aduwa inoo dambaysa casharkan ka dambeeya haddii alaydhaa inoogu iman marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala uma alqiraa'atu qiraa'adii allatii qiraa'adaasoo macnaa waxa weeyaan uma waxa kaa ku xigayoo dee soo raacaya samaacii alqiraa'atu qiraa'adii baa soo raacaysa oo waxaa sumadii u ah xaggii tartiibta ee waana sida isagu uu dooranayo ama culimo badan ama intooda badan ay kuba tegeen khilaafaba jiro isagaa kaa bayd inooguma sheegay ama laba bayd ee samaacii sheekha uu yihi aclaa wujuuhi alahd cinda almucdam uuna yidhi waxaa soo raacaya alqiraa'atu qiraa'o sheekhii lagu dul aqraya ama tii qiraa'adaasoo nacataha ay magacaadeen eg macnaa samaha weeye ay sifeeyeen tu nactiwin waa sifa un ay magacaabeen mucadamuhum intooda badani culimadu ay ku magacaabeen cardan bandhig iyo cardi ay ku magacaabeen sida cardigii qur'aanka oo kale oo dee qur'aankii bay la mid tahay oo ruuxii qur'aanka baranaya ee dee ninkii muqriga ahaa uba imanayay qur-aankii isagaa aqriyaya xifdigiisii ama kayfiyadii adihiisiiba u bandhigayaa ninkan ka dhegaysanaya isna wuu dhegaysanayaa cardi baa qur-aanka lagu magacaabayay tanna waa taas oo kale waa cardigii xadiidkoo dee sheekhu waa dhegaysanayaa ninkana axaadiistiisii ayuu ku dul aqriyayaa uu leeyahay akhbarakum fulan can fulan can fulan intoodii badnayd baa waxay ku magacaabeen ma haddaba qiraa'ada cardia taas baa martabada labaad ah marka wuxuu uhi sawaan waxa siman sheekhuna shaarixa bay inoo sheegi doonaa haddii alaydhaa ma sheegaye laftigan sawaan asalkiisu waa mamduud halkanna waa kan qasriyee hamsadii gooyey wasanka ayaa ku qasbay ama daruuradan baa ku qasabtay asalkiisu waa mamduud oo sawaan waxa siman oo isku mid ah qara'taha aqridaya min xifdin xifdi ka aqridayaa ninkan aqriyayo adugu markaad sheekha ku dul aqriyayso oo axaadiistan korkaad ka haysaa sheekuna ama kitaab buu haystaa ama korku ka haya ama nin kale aba kitaabkii haya lagu kalsoon yahay oo waa lagu dhegaysanaya waa lala socaa qiraa'adaadiyo xifdi ama se aw kitaabin kitaab ka aqridayaa aw samicta maqashayaa dee nin kale oo qaari ah oo sheekii ku dul aqriyayo ama xifdigiisa ka aqriyaya ama kitaabkiisa waa isla mid xagga marka la eego wasanka laba aw baa meeshan ku jirta min xifdin aw kitaabin aw samicta labada awba hamsadooda hamsatu wasli baa loo bedelayaa si wasanku u toosnaado oo waxa weeye haddii kaleo labadaba hamsada la sugo walow inagu dee aynaan milicsanahayn laakiin marka tafciiladii dee uu beydku lahaa la saaro waxa weeyaan kolley waxaa ku imanaya dee kasri ayaa kuba imanaya amama toosnaanayo haddaba waxa way min xifdin aw kitaabin aw samicta kollayna samicta oo ta keliya inoo taale laakiin nusqooyinka kala saa dhacay alifdin itlaaqa ayaa iskaga qoran waana aliften maaha wax kala keedaysa waa lilidlaaqun oo samicta iyo carabta oo laakiin kitaaba une laakiin waa samicta maqashaya haddaba walxaal ah sheekhu sheekhuna xaafidun uu yahay mid xifdisan limaa caradata waxaad bandhigayso ead ku dul aqriyaysa weeye oo macnaha adigii waad aqriyaysaa mar rux kalaaba aqriyaya o samictadu kitaab baad ka aqriyaysaa ama xifdi baad kaba aqriyay sheekuna korkuu ka hayaa axaadiisan kitaab ma haystee laakiin waa axaadiisuu xifdisan yahay oo uu lama socdo inay haddii aanu la socon qiimo ma laha samaacani maanta ama qiraa'adani waxaa la doonaya wixii qaladay inuu saxo haddii xadiisa agtiisii ayna kusoo biiro uu ka shooshiyo adugu bal markaa wixii uu toosiyo oo markaa ay noqoto axaadiistiisii uu riwaayada u lahaa kuwani iyo si loo warin jiray haddaba sheekuna uu xifdisan yahay maha xifdigu shardi waaba kan aw laa amase amaba xifdisaan sheekuye walaakin laakiin asluhu isaga sheekha asalkiisii asalna waa kitaabkiisii o axaadiistiisa ugu qornayd baa asal laydha isaga de waxaa dhici karta marka sheekhiisii loo eego farac buu ahaa oo kitaabka sheekhiisa ayuu kaba ku saxday oo kaba qortay laakiin maanta kitaabkiisii waa kan maanta xalqadan asalka u ah wixii kale kutub ee la qoranayo ama la qortay isagaa lagu saxaya waaba asalkii asalkii sheekhu lahaa waa axaadiistiisa lagu dul aqriyayaa kitaabkay ugu qornayd yumsikuhu waa hayaaba sheekhi binafsi nafaantiisa ninka xaafidba maaha laakiin kitaabkiisiba ayaa isagaana la socdo kitaabkiisu kala socda o amase siqatun ruux lagu kalsoon yahay oo kale ayaa mumsiku kahayaa oo wax shardi maha sheekhu inuu hayo haddii nin siqoo majliska fadhiya uu hayo oo saa kula socdo ninkan qiraa'adiisii dhegaysanayo hagaag ugu soo jeedo asalkii sheekhana uu yahay way ku filan tahayba qultu waxaan idhi intaas waa intii ibnu salaax sheegaye kadaa saas oo kale waxa ah oo iyadna bannaan oo halkan jaa-isa waxna lagu warin karaa insiqatun waa in yaxfadu hadduu korka ka hayo axaadiisan siqatun nin lagu kalsoon yahay oo miman samica dadka maqle dee ninkan imanka qaariga ah ama la maqlayo ah ee isaga la joogay majliska fadhiya waa nin kale oo lagu kalsoon yahay axaadiisan uu korka ka hayo yaxfaduhu uu xifdisan yahay maca simaacan dhegaysi uu dhegaysanayaana ay la jirto dee aanu jeedin ee isagoo axaadiisan korka ka haya hagaag u dhegaysanaya wixii qalada saxaya joojinaya hadday taasi jirto iyaduna waa lamide fakhtanic ku qanac oo bal intan ciraaqi intayna dee kale hadalkan sharaxan dib aan nagu soo yarooda noqon uun ama dee laqbade yaxsadhu beydkan ama ficilka inooguba sugan dee sa guud ahaanba ay xarakaysan tahay oo waxa weeyaan nusuubti iyo waxaasi ay xarakeeyeen ba'da in la damiyo wayuu ficilku ficil marfuuca yahay yaxfadhu haddii dee naxwi ahaan aan eegnana ficilkan waxa uu markaa tafsiir u yahay shardigii in intaa hore shardigeedii macnaa shardigii baa meesha jiray lama sheegin ka dambe ayaa fasirayo de waayo intuu ismi lama xidhiidhe ficil bay lama xidhiidhaa bal markaa ficilkaa dambe mid uu fasirayaana shardigii ah oo asalku wuxuu ahaa in yaxfadhu iqatu miman samic yaxfadhuna dee waabay markaa fasiraysaa taasoo ida samaan shaqat oo kale iyo dee waxyaalaha laba midkaa daan ficil wax raaca oon ismi raacin uu laba socdo kelimo ismi oo kale dee kelimadaa dambe ama ficilkaa dambe miduu fasirayo ayaabay markaa markaa tan kale rafcinayay oo isagii kuba camal falayay bal markaa taa marka la yidhaaho shardi buu ahaayo ina jazmiya xaqa cibaaradu ahaa la yidhaha in yaxfadhu siqatun oo markaa kol hadday tan inoo fasiraysa halkan ay dhacdo yaxfadhu ay dhacdo laakiin san baa guud ahaan xarakaysan sababta keentayna waxa weeye haddii yaxfadhu la yidhaha la jazmiyo wasan kuma toosnaanayo oo khalal baa gelaya san waa waxay keentay saa daraaddeed baa sheekh sakariya alansaari yidhaaha hadduu markii xafidahu yidhaaho umu bahdino dee ya-daa meesha ka bixilayd oo imanka ya-daa kababixlayd wasankuna uu toosana calaa kulli xaalin xaqa cibaaradu wuxuu ahaa in ficilkan la jasmiyo laakiin waxaa loo jasmin waayey oo jasmadii looga tegay ina shardigaas buu fasiraye waa daruurada shicir ee keentay oo haddii maanta la jasmiyo aan wasanku toosnaadeen markaasi waa xagga icraabta ee wax kale markaa ma haysta imakaan aqrisanayno dee ninku markuu laqbaynayo siduu doonaha ku laqbayste laakiin marka beyd lagu inshaariya ficilku waa marfuucun si kale ma noqonayso muxuu halkan sheekhu raximah llahu tacaala inooguba sheegaya abiyaadan aan sii raacinay kii labaad waa qiraa'adii sheekha waana fiican tahay ba kollay ruuxu markuu eher u yahay dee wala waqtigaa hore rag waaweyn oo culimo oo xufaada ayaa nin muslida u imanayay hadday doon dee iyaga aada uga macrifo roon bal kol kol baan waxba la weydiinayn arrintan oo kale aan waxba laga weydiinayn wax macnaayo waxaasoo macrifadeed maba laha laakiin sanad buu lahaa caali oo sare waa la dhimanayaa marka loo yimaado dee nin markaa daabid ah xaafid ah ama qaari ah oo wixii garanayo macrifow leh ayaa qiraa'adii tawali'aya isagiina usushiisii uu samaaca u lahaa kolkol baa ragga qaarkood xifdiiba aanay lahayn laakiin dee kutub baa jirta kutubtan sheekada marka la joogo laga warinayay ayaa dadkii joogaa la qorayay nuskhadiina rag dee siqaada ayaa dabdinayo saxayo nuskadi way dabdisan tahay waa nuska la garanayo waa kitaabkii sheekhada laga wariyo waa dabdisan yahay ninkana waxa weeye meeshii jira u samaac isagoo yar uu taxamulay markuu weynaadayna loo baahday markaasaa taasi maxay keenaysay in dee lagu dul aqriyo isagii saasna lagaga wariyo oo dee waana taa muslimiinta inta badan si laba isticmaalayay laguma dul aqriyayay raggan dee wuxuuda aqrisanaya waa rag iyaguba dee dabdi iyo xifdi iyo taa lahaa oo macrifo lahaa unbaa markaa kitaabkooda aqriyaye raggaasi iyagu markaa taa may ahayn beherkoodu may ahayn muslimiinta ama barhkooda haddaba qiraa'adaasi waa martabada labaad waayo iyada waa wejhu awjuhu taxamulo sidaa aynu ugu naqlinayno sheekha waxaan kaba maqalay ayaan kana ahbaranii fulan intaan idhaahno ama siday barkood qabaanba xadathanii fulan ha laba yidhaahee ayaa looga naqlinaya horta looga warinaya bal dee asaaniidda culimadna inta badan ama ijaaza ayuunbaabay khaasatan markan dambe ay kutubtiina badnaatay ahayd ama qiraa'adan cala sheekh ayaabay ahayd kolkol ijaaza iyo qiraa'adaasi baabay isuguba jirtayba haddaba bal markay taa noqoto in qiraa'adaasi waa martabada labaad carabna waa la yidhaha intaas bayna yidhi laakiin markaa muxuu ina leeyahay haddii xifdi laga aqriyayo ninka qaadiga ama kitaab uu ka aqriyayo ama nin kale uu aqriyayo xifdi ka aqriyayo dee adigu aada maqashay inay shardi maaha adigu ka aqriyayna te dadkii marka nin aqriyayo majliskina uu badan yahay oo la wada dhegaysanayo dhammaantoodbana qiraa'adii sheekha lagu dul aqriyay way maqrayeen way u siman yihin inay saa wax ku wariyaan way u wada siman yihin oo maaha shardi adigu ka aqriyaya inaad noqoto haddii kale dee majaalistii waaweyne taasi suurtagal ma may ahayn dadkoo dham inay sheekhay ku wada dul aqriyaan ninunbaa u aqriyayay inta kalena way maqlayeen dhammaantoodna akhbarana fulan unbaabay iska odhanayeen ama akhbaranii fulan bay odhan oranayeen haddaba ama ninka la aqriyayo kaasna xitaa ama kitaabka ka aqriya waslama sheekha naftiisiina hadduu xaafid yahay axaadiisan korka ka ayuu saa kula socda ama kitaabkiisi waa isu saa kulaba socdo si uu qaladkii u saxo uu joojiyo ama nin kaloo siqay uu kitaabkii hayo oo uu la socdo una baraarugsan yahay ama nin siqay su ninka ciraaqi kordhiyey uu xaafid yahay oo axaadiisa intuu ka hortaayo hagaagna u dhageysanayo hagaagna uulaba socdo waa isla wada mid oo dhammaanba waxbaa lagu naqlinayaa waana wejka labaad ee awjuuhii taxamulka intaas waabi hadda inooguba sheego wuxuui uma macnaa waxaa yeeli daalika waxaa dee taas samaacii kusoo xiga alqira'atu qiraa'adii allatii qiraa'adaasoo nacataha ay magacaadeen mucdamuhum intoodii badnayd carban bandhig iyo carbi mesheekiiba axaadiisaadii ay si aad u bandhigaysaabee sawaaun waxa siman qara'taha oo waxa ismida e siman weeye ama jidaale oo qara'taha aqridaya min xifsin xifsi ka aqridaya adug markaad haddaad qaari'a tahay aw kitaabin kitaab ka aqridaya oo kitaab waxaad ka aqriyaysaa kitaab haaya aw samicta maqashaya dee waa qaari'an yaqra'u calayh qaari sheekhi ku dul aqriyaya ama kitaaba ka aqriyaya ma xifsiga waa isla mid washeekhu walxala sheekhu sheekhiina xaafidun uu xifdisan yahay dimaca rabbika waxaan aada bandhigaysa ee aada ku dul aqriyayso aw laa amase maba xifdisana sheekhu yahay laakin walaakin asluhu asalkiisii ee yakuunu asluhu asalkiis baa wuxuu yahay ama asalkiisiibuu yumsiku haysta kitaabkii axaadiisan igu qornayd buu haystaa binafsiina fahaantiisa waanu la socdaa aw amase siqatu nin lagu kalsoon yahay oo siqa in haddaan wuxuu lagu kalsoonayn qaladkii dhacay iyo ziyaaradii dhacday iyo naqsigii dhacay wixii ma joojinayo markaa qayba ma yeelanayso taasi nin siqa ayaa mumsiku kahaya asalkii sheekh ama furuucdii laguma saxay qultu waxaan idhi ciraaqi haddaan ahay kadaa waxa saas oo kale ah oo iyadna dee saxiixa un ansaxayso oo iyad irsiqatun waa in yaxfadu hadduu axaadiisan xifdisan yahay siqatun in lagu kalsoon yahay oo miman samica dee macak dadkan fula maqlaye sheekii iyaguba kadhi markaa maanta majliskii jooga ah hadduu korka kaba hayo yaxfadu uu xifdisan yahay iyadna waa saxun weeye laakiin maca simaacin dhegaysi maciyow ninkaa xaafidkii uu dhegaysanayo qiraa'adan si uu isagu dee maanta halkii sheekha isagaa jooga wixii uu joojiyo axaadiisana waa axaadiistii sheekha uu riwaayada u lahaa maantana sanad ahaan baa looga naqlinaya ee fastamic bal markaa taa ku qanac weeye ku kaabsan wallahu subxana wa tacala aclam الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف وبه ما اعتدوا والخلف فيها هل تساوي الأول أو دونه أو فوقه فنقل عن مالك وصحبه ومعظم كفة والحجاز أهل الحرم مع البخاري هما صيان وابن أبي ذئب مع النعمان قد رجح العرض وعكسه وعكسه أصح وجل أهل الشرق نحوه جنح وجودوا فيه قرأت أو قري مع وأنا أسمع وأنا أسمع ثم عبر بما مضى في أول مقيدا قراءة عليه حتى منشدا أنشأنا, أنشدنا قراءة عليه لا سمعت لكن بعضهم قد حللا ومنذق التحديث والإخبار منعه أحمد ذو المقدار والنسائي والتميم يحيى وابن المبارك الحميد السعيا وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان ومعظم الكوفة والحجاز مع البخاري إلى الجواز وابن جريج وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلم وجل أهل الشرق قد جوزت أخبارنا للفرق وقد عزاه صاحب الإنصاف للنساء من غير ما خلاف والأكثرين وهو الذي اشتهر مصطلحا لأهله أهل الأثر bismi illaahi araxmaan iraxiim waxaan ku jirnay ama inoo socdaba weli noocii labaad ee anwaacdii taxamulka oo ah alqiraa'atu cala sheekh bal intaan casharka bilaabidna kolley cibaaro in cibaaraadkii ama meel dee yar oo de waxa weeyaan jumlo kamid ah kitaab casharkii kan ka horreeyey un oo laarka taxriif inuu kuba sugan yahan markiina ishkaalkeeda daraaddeed iyo iyadaa xataa mastarkiisii markaa dee kitaabkay mastarkiisii asalka ahaa ama kitaabkii dee uu kuba xidhnaana sanun ay dhacday taas aanan markii isku baraarujin bal taas baan imaka yar eegaynaa waxa weeye waa safxadan uun casharkii hore imaka uu inoogu dhammaanaya safxada ka yar horeysa waa safxadan boqol iyo afar iyo siddeetanka halkaa bilaa mujaarara meeshii uu ku qaama markuu qabanayo sharax bilaa mujaarara cidma bilaa mujaarara de macnaheeda waan soo sheegnay laakiin waxa raacsan sharax ahaan wahadihi awdaxu lcibaaraati kama qaala bnu salax waxaan filaya inay idin muuqato safxada bartankeeda weeye bilaa mujaarara marka uu sharxay anuma dee uu qabtay dabadeed ee sharaxa un baan ujeedaa wahuwa bira-ayni dabadeed wahadihi awdaxu lcibaaraat kolley ishaaraduna dee waxay la tahay waa wax daahir oo muuqdo waxaa u dambeeyey alfaadii adaha isagoo yidhaahaa qaalo keliya oonay wax xarfu jar iyo ismi majruuro sallana aanay laba socone qaalo keliya uu yidhaah taas bay ahayd cibaaradu sheegayaana taa weeye cibaaraadkii kale ka horreeye imaka uu jamciyeyna qaala lanana way kasii horreysay waxaana kasii horeeyey dee xadasanaa iyo xadasanii iyo akhbaranaa iyo akhbaranii iyo amba'ana iyo naba'ana intaasba way kasii wada horeeyeen markaa cibaarada inoo taala marka la yidhaho hadi awdaxu lcibaaraat waxay noqonaysaa cibaaraadkii meesha yimi ee alfaadahan adaha marka samaac sheekha laga maqlay ay tahay tan baa ugu cad waxaana sidaasi ay dhacday horta waa nusqadan haysto dee ma odhan karo waayo nusqaad mutacadida ayuu leeyahy ama dabacad mutacadida la madbaceeyey kitaabka ibnu salaax isagoo mujarada waa la madbaceeyey isagoo ataqiid waliyo baax la socdona kolley waxaan filaya dabcadii ugu horreysay iyada wixii laga fotokobiyeeyey wayo raaqib dabaaq dabcadii uu isagu lahaa dabdinteeda in isagoo dee uu markaa gaar yahay ama maxasin alistilaax oo haamishkiisa ku socdo waa la madbaceeyey xataa ka mujaradka ayaa dabacaad kala duwan leh intaan arkay nurudiin cisri iyo kayrkiiba way leeyihin oo waa kitaab in badan laba madbaceeyey oo dabacaad kala duwan oo asmaa kala duwani taxqiiqeeda ay kuba qoran tahay oo kulli markaa dabco keliya maaha holo dabcaad ay soo mareen laakiin imanka dabcadun hayaa waxa weeyaan waa taa taqyiidka ciraaqi la madbacaysan ama kuwa kale waxa weeyaan kala duwan oo dabacaad kala duwan ah waxa weeye taas ma hayo oruma hayo marka laakiin dabcadan hayo cibaaradan baa iyadna ku sugan oo xa ah haadihi awdaxu lcibaaraat irshaadu saliga imaam nawowi leeyahay oo dabco weliba muxaqiqa nusqadan haystaa la taxqiijiye oo dee risaalo cilmiye ahayd iyadna waa cibaarada kuba sugan iyadoo kitaabkan ay kaba soo naqlinayaan taas waxay keenaysaa cibaaraadkii oo dhanta ugu cadi oo xagga marka la eego samaac min lafti sheekh inay tahay taas wey laakiin waxaa dhacay fatxulmuqidka sakhaawi iyo fatxulbaaqiga markaa zakariya alansaari iyo taqriibka nawowiya sharaxiisa tadriibba iyagoo wada socda wahadihi iyagoo hadda u tiirinaya dee barhkood si sariixa ibnu salaxun wahadihi awdacu alcibaaraat oo halkaa xada caynta bal intaa ereg xada iyo cayntan baa laba macnoo kala weyn keenaya bal laba husbo aada u kala dheer bay keenayaan oo taasi waata ugu muuqasho badan ee uga cad bay ahayd laakiin marka la yidhaha wahadihi awdacu alcibaaraat waa min alwadaaca oo dee shaksiga wadiica waa shaksiga hooseeye liito oo kale marka waxay noqonaysaa cibaaraadkii loo isticmaalay assamaac min lafti sheekh cibaarada ugu hooseysa waayo qaala lana xataa way ka sarreysaa iskabada amba'na iyo naba'na iyo akhbarana iyo dee xadasan iyo kuwaas samictuna way ugu sii wada sarreysay laakiin ta ugu liidata ee ugu hooseysa halkan waxa weeyaan samaac iyaday taasi jirto ee haddana haddii labadii shardi la hele luqiyi iyo salaama min atadliis waxaa lagu xambaarayaa liqa waa kaa yidhi si aynu abyaada hore kusoo maray khadiibna ulahaan leeya ninkii aynu ognahay un inuu wixii sheekiisa ka maqlo qaalo u isticmaalo taasun baynu ugu xambaaraynaa samaace kan kale laguma xambaarayo isagoo khaas yeelay walow shardigaa laha nawowi de waxa weeyaan macruuf waa inaan taasi shardi ahayn baa macruuf ah cibaara uu nawowi raaciyey kitaabkiisa taqriib bal marka waxa ay tahay kolley waxaa halkan dhacay muqadimadan waqaacadan haysta dhacay ee bal irshaadka waxa weeyaan muxaqaqa dhacay oo awdax alcibaaraat la yidhaha xa ah kolley waa taxriifuun oo xad iyo cayntuna dee dhigaalka aad bay isugu dhow yihiin marka ay weliba aakhir kelimo dhacaanba waa inta yaree ama madaxa la furayo ama la ysku xidhayo sawaabku marka waxay noqonaysaa in la yidhaha awdacu alcibaaraat oo cayn ah kasita aan sheegayana waxyaalaha dhacay oo dhami ay taxriif yihiin ama khada madbacadeed sawaabku waa imaka halkan si inoo taala maaha taalana muqadimada dabcada taqyiidka irshaad taala oo awdax ah ee waa sawaabku awdacu lcibaaraat oo cayn oo waa ta ugu liidata cibaaraadkii oo waa ta ugu hooseyso de waabata aimada qaarkood haddii dee laba shardida haddaan la helin iyada laguma xambaarayo xataa iyadoo labadaa shardi la helay khadibu leeyahy may haddaan ninka lagu aqoon inuu sheekiisa wuxuu ka maqlay u isticmaalay iyo aan lagu xambaarin uu leeyahy oo taabee muhim intaas bay waayo laftigaa yar ama xarafkaa iyo xarafkaas ba ee keenaya laba macno oo aada iyo aada u kala fog ama isu cagsiyaa keeni karaba taas waa mid kollin waxaan filaya dee idinku sharaxa waa soo aqaqrideen ma garan karo meelo isku kintaagay sharaxa inay jiraan walow dee meelaha aan filayo inay dadka isku taagi karaan dee kollay jawaabteedu ay kitaabka mar dambe kuba iman doonto oo dee meelahan milicsaday waxaa kaba mid ahaa boqol iyo laba iyo sideetanka sadarka marka xagga hoose laga tiriyo sadarka saddexaad wa qaala axmed ibnu saalix ana wa anba'na duna xadathana iyo wa qaala axmed ibnu xambal ana asar min xadathana taas sabxada ku xigtana laba meelood bay dhacday markuu sheegaya qaala maxamed ibn abilfawaris husheim wayaziid wacabdirazaaq laa yaquluuna ilaa ana saasoo ii taala waxaa kaloo aan arkayaa meel markuu kaba hadlaya cabdirazaaq oo kale xataa qadima axmed waisxaaq faqaala lahu qul xadathana fima samicta maca haulaai qaala xadathana wama qabla dalika kana yaqulu ana waa inahan silayda mooye ruuxii mala sharaxa aqriyay ee kitaabka la soo raacday way ku yar joogsan karaan bal markaa haddii aanuntaa dhaafin maxay noqonayaan anadaas kallay hadalka tarkiibku miyuu isqabanaya ana iyo ana isee macno kaley leedahay idinkani ka sugaysaa haddii dawaa so-aal sharaxii aada raacateen weeyo oo daalacateen anayaashaasaa ku sugan haddaan bal hadalka axmed ibnu saalix idhaa ana iyo anba'na duna xadathana way ka waabsan tahay hadalka axmed ibnu xambalna ana asal ibnu xadathana ana ayaa ka fudud ka sahlan xadathana kuwa kalena waa cibaaro saasa oo cabdirazaaq iyo raggaa lihi may odhan jirin ilaa ana yaa jawaab isku dayda intaan casharka bilaab axmed tamaam lafdigani ana maaha halkan damiirkii caadiga ahaayee tilmaamaya damiiru mutakalim ee waa kelimadii akhbarana ayaa la gooyey intii kale waana wax kutubta iskugaba badnayd halkana wax la arkaa matiga waan inoo tegi doonaa insha allah lakin dee sifada riwaayadaya bay ku iman doontaa oo waxa weeyaan un intuba meelaha ana meelahan ay dhacaysa kamaantana way ku jiraysaa anadaasi maaha damiir mutakalim ee waa ficilkii akhbarana oo ikhtisaar ahaan tan bay ku sameeyeen marka la aqriyayo ana lama aqriya akhbarana baa la aqriya lakin kitaabada ayay saa u qoraanba wey tamaam bal marka haddaba waxay noo socotay alqiraa'a cala sheekh kollayna alqiraa'a cala sheekh marka laga hadlaya afar wej bay uga hadlaan ama afar dhinac bay ka eegaan dhinaca hore maxay tahay qiraa'a cala sheekh oo waa in la suureeyo oo waa tacriifkii oo kale waa xag tacriif iyo kayfiyadeeda taasna casharkii hore afartii bayle ugu dambeeyey ayaan kusoo aragno waxay qiraa'ada cala sheekh ay tahay waa suurada ama kayfiyada iyo taas qiraa'adu waxa ay tahay dhinaca labaad ay uga hadlaana waxa weeye xukumkeedu muxuu yahay oo haddii uu ruuxu sheekh axaadiistiisii ama kutubtii kaleba uu ku dul aqriayo uun sheekhu se uu aamusan yahay taasi miyaa xukunkeeda dee sidaas miyay ansaxaysaa intaa wax lagaga wariyo haddana dee sheekii uu taas uu wax kaga wariyo sanad ahaan uga wariyo mise ma ansaxayso waa xagga marka la eega bal qabuulkeeda ama riwaayo wax lagu wariyo xukunkeedu wuxuu yahay taasna waa mido waata abyaada ugu horeysa iminka inoogu iman doonta haddana dhinaca saddexaad ay ka hadlaan waxa weeyaan bal marka la yidhaaho way ansaxaysaa waana weji taxamul qiraa'ada sheekha lagu dul aqriyayo iyo ka uu isagu aqriyayo laga dhegaysanayo teebaa mudnaanshaha leh teebaa rujxaanta leh taasna waa iyadana abyaadan hore ayaan kuba arki doonaa inta ugu markaa waxa weeyaan ta afraadna waana ta ugu dheerayn doonee abyaadda badankeedan casharka maanta ku arki doonee bal marka uu ruuxu sheekh wax kaga aqristay aqrin uu ku dul aqriyu saa kaga taxamulay isaga beriga dambena uu aqriyayo dee inaga maaha diraayo uun kitaabkii aad soo aada la soo fadhiisatood macnayso un eedoon si aad ku wariysay sheegin be iyaga riwaayo weeyaan baa looga jeedaa bal riwaayadii sanadka iyo taa lahaydee fulaan can fulaan can fulaan lahayd muxuu odrhanayaa oo cibaarada uu isticmaalayayna waynu soo aragnay marka uu sheekha ka maqlo inuu xadahanaa fulan ama samictu fulanan odhanaye markii arrintuba qiraa'a cala sheekh ahayd cibaaraadka uu isticmaalaya maxay tahay waana ta uu dheerayn doono hadalkeeda badan daraaddeed oo culimada qaarkoodna ay dee mu'alafaadba u khaas yeeleen walow xada dee ay saraaciyeen ka hore bal afartaa dhinac weeye mid baynu soo aragnay saddexa kalena insha allahu tacaala waxaan isku dade arkayna insha allahu tacaala casharka saakan ku arki doonaa abyaadda hore yar dheeraateen wuxuu ihi markaa sheekhu raximah llahu tacaala wa ajmacuu waxay ku ijmaaceen culimadu akhdan qaadasho bihaa ay bilqiraa'ati ama cala sheekh ama bilcardi way cardigan marka iyo riwaayadan san wax lagu wariyo qaadasho la qaato qaadashada inta badan ficilka ajmaca calaa baaba kaba dambaysa nazculkhafid baabay halkan iskaga nisbifnaan oo markaa muxuu noqonaya wa ajmacuu waxay ku ijmaaceen cala alahdi biha markaa waa qaadasho ama calaa sixati alakhdi biha warid iyada wax lagu wariyo iyo taxamul iyada wax lagu xambaaro asixitaankeeda uu ansaxayo ayay ku ijmaaceen waraddu culimaduna way radiyeen naqlal khilaafi halkan khilaaf soo naqlinteedba oo dee bacdigood baa khilaaf soo naqliyey rag baana khilaaf ay ka diidayiin laga soo naqliyo taa way iska diideen oo way radiyeen oo macnaa khilaafkan baanay ka dhigin khilaaf maanta muctabara inuu yahay wamactaduu may tirsan oo may ictibaarin bihi khilaafkaas ee bal waxay ku camal faleen si ka duwan bay kuba camal faleen oo dee aadna waabuu inkiri jiray imaam maalik oo ka isagu taa diidan isagoo arrinkiisuba ahaa dee naadir bay ahayd imaam malikoo wax aqriyayo in la arko in lagu dul aqriyayo un mooyaane waa naadir bay ahayd markaa qolooyin reer ciraaq ahay san isku adkaynayay oo doonaya bal carabkiisa inay wax kaba maqlaan aad buu ugu inkirayo wuxuu odhanaya seebay ku dhici kartaa inay qo-ano xadiidka aqrin aada sheekhay ku dul aqriduu ku dhegaysay aanay riwaaye ahaan kuugu filaan iyadoo qur-aankii ka weynaaba dee markaa ninka muqriga ah loo yimaado ama qaariga ninkii qiraa'ada doonayay waa ku dul aqriyayo wixiu aqriyayo u bandhigayo isaguna waa u toosinayo usaxayo taasu kaga qaadanayay qiraa'adii qur-aanka iyadooy taasi kaa gudayso dee baa halkan aanay kaaga gudayn qur-aankuna uu kaba sii wenyay buu odhanayay haddaba wamactaduu may tirsan oo may toodweyn oo may ictibaarin bihi khilaafkaas dee qolooyinna abuuca